asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaalla subax wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan kusoo dhawaada barnaamijka saaka iyo dunida waa subax arbaca oo ku taariikhaysan labada nofembar sanadka labada kun iyo lix iyo toban barnaamijka dhegeystayaal waxauu idinkaga imaanayaa subaxnimadan xarunta darajir ee boosaaso qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah kulan lagaga hadlayay maalgashiga soomaaliya oo isugu yimaadeen qaar ka mid a mas-uuliyiin ka tirsan maamul goboleedyada oo ka dhacay magaalada garowe ee caasimada puntland guddiga doorashooyinka qaranka oo xalay shir jira ay ku qabtay magaalada garowe ee caasimada puntland oo faahfaahin ka bixiyey howlaha doorasho ee ka socda puntland ee qaar ka mid a gobolada soomaaliya iyo sida ay u socoto waxaa sidoo kale barnaamijkan idinkugu haynaa wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare puntland oo ka warbixiyey kormeer dhowaan uu ku sameeyey qeybo ka mid a gobolada puntland xildhibaan dalxa oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya oo ka hadlaya kabixitaanka ciidamada etoobiya ee koonfurta iyo bartamaha soomaaliya qodobadaasi oo qodobo kala door ayaan barnaamijka in idinkugu soo gudbin doonaa anigoo maxamuud cabdi ibraahin ayaan idinla socodsiinaya u diyaar garooba mar kale iyo barnaamijka saaka iyo dunida waxaa sidoo kale barnaamijka noo raaci doona xubnaha wargeysyada caalamkii cayaaraha oo qeyb ka ah balse waxaad marka hore kusoo dhawaataan warkii oo kooban oo barnaamijka qeyb asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaalla subax wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan kusoo dhawaada barnaamijka saaka iyo dunida waa subax arbaca oo ku taariikhaysan labada nofembar sanadka labada kun iyo lix iyo toban barnaamijka dhegeystayaal waxauu idinkaga imaanayaa subaxnimadan xarunta darajir ee boosaaso qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah kulan lagaga hadlayay maalgashiga soomaaliya oo isugu yimaadeen qaar ka mid a mas-uuliyiin ka tirsan maamul goboleedyada oo ka dhacay magaalada garowe ee caasimada puntland guddiga doorashooyinka qaranka oo xalay shir jira ay ku qabtay magaalada garowe ee caasimada puntland oo faahfaahin ka bixiyey howlaha doorasho ee ka socda puntland ee qaar ka mid a gobolada soomaaliya iyo sida ay u socoto waxaa sidoo kale barnaamijkan idinkugu haynaa wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare puntland oo ka warbixiyey kormeer dhowaan uu ku sameeyey qeybo ka mid a gobolada puntland xildhibaan dalxa oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya oo ka hadlaya kabixitaanka ciidamada etoobiya ee koonfurta iyo bartamaha soomaaliya qodobadaasi oo qodobo kala door ayaan barnaamijka in idinkugu soo gudbin doonaa anigoo maxamuud cabdi ibraahin ayaan idinla socodsiinaya u diyaar garooba mar kale iyo barnaamijka saaka iyo dunida waxaa sidoo kale barnaamijka noo raaci doona xubnaha wargeysyada caalamkii cayaaraha oo qeyb ka ah balse waxaad marka hore kusoo dhawaataan warkii oo kooban oo barnaamijka qeyb ka ah
maamulada puntland iyo galmudug ayaa heshiis hordhaca ku gaaray magaalada abuudabay iyadoo heshiiskaasna goobjoog ay ka ahayeen madaxda maamul goboleedyada kale ee dalka qodobada labada maamul ay ku heshiyeen ayaa waxaa ka mid ah in xabadda la joojiyo dadka ugu barakacay dagaalka gaalkacyo in dib loo soo celiyo iyo weliba inay wadahadal ee labaatanka bishan ay isugu yimaadaan magaalada kismaayo mas-uuliyiinta galmudug iyo puntland mas-uuliyiinta puntland iyo galmudug heshiiskan ayaa sidoo kale waxaa qeyb uu ka yahay qorshayaal ay wado dowladda imaaraadka carabta taas oo dhowaan isugu yeertay madaxda maamul goboleedyada dalka soomaaliya wararku waxay sheegayaan in dowladda istaga imaaraadka carabta ujeedada maamul goboleedyada isugu yeertay ay la xiriirto arrimaha doorashada soomaaliya waxaana wararka qaar ay sheegayaan in dowladda istaga imaaraadka carabta ee madaxda maamul goboleedyada ay kala hadashay arrimo ku saabsan doorashooyinka dalka balse aysan madaxda maamul goboleedyada aysan isku wada raaceen qorshaha dowladda imaaraadka carabta waxaana weli kasii socda magaalada loo dalxiis tago ee abudubai wadahadallada u dhexeeya madaxda maamul goboleedyada dalka iyo madax ka socota dowladda imaaraadka carabta shirkaasi waxaa sidoo kale mas-uuliyiinta ka qaybgalaya ka mid ahaa madaxweynayaasha maamulada puntland iyo galmudug koonfur galbeed soomaaliya hirshabeelle iyo jubbaland ciidamada militariga dowladda federaalk soomaaliya oo ay weheliyaan ciidamada nabad ilaalinta midooda africa amisom ayaa isaga soo baxay deegaanka goofguduud oo soddon kilomitir u jirta magaalada baydhabo labada ciidan oo wata gaadiidka gaashaaman ee dagaalka ayaa soo galay magaalada baydhabo kadib markii ay kasoo gureen fariisimahoodii deegaanka goofguduud korneyl cabdulaahi sheekh maxamed baaburaxmaan oo la hadlayay warbaahinta ayaa sheegay in dowladda gaar ahaan ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ay isaga baxeen deegaanka sidoo kalena ay gudaha ay usoo galeen deegaankaasi ururka al-shabaab waxa uu sheegay ujeedka ciidanka dowladda federaalkii kuwa amisom ay uga baxeen deegaanka inay tahay mushaarkii ay xaq ay u lahaayeen oo aysan helin ugu dambeyn ra-iisul wasaaraha etoobiya hel maryam dhisleen ayaa shaqada ka heliyay xubno muhiim oo aada ugu dhowaa kuwaas oo ay ku jiraan wasiirada arrimaha dibadda iyo maaliyadda xukuumadda etoobiya isbeddelkan ayaa waxa uu ahaa mid loogu talagalay in wax looga qabto cabashooyinka ka imaanaya dadweynaha kuwaas oo dhigaya dibadbaaxyo ay ku diidan yihiin dowladda masar hel maryam ayaa magaqaabay koob iyo labaatan wasiir oo ay ku jiraan wajiye cusub oo hogaamin doona wasaaradaha maaliyadda iyo arrimaha dibadda ee dowladda etoobiya sukushaandheeda xukuumadda ayaa kusoo aadaysa iyadoo waddanka etoobiya lagu soo rogay xaalad deg deg ah waxaana muddo sanad ku dhow ka socda qeybo ka mid ah dalka etoobiya dibadbaxyo ka dhanah dowladda kaas oo ay dhigayaan labada qowmiyood ee ugu ballaaran dalka etoobiya ee oromada iyo amxaarada xilka qaadista wasiirka arrimaha dibadda etoobiya tedros adhamam ayaan ahayn mid la yaab leh maadaama horey lagu ansixiyey in uu u tartamayo jagada madaxa hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o waxaana lagu bedelay tedros adhanom hogaamiye ku-xigeenka ururka dimuqraadiga oromada kuwaas oo qeybka ah isbeysiga talada haya warkii oo kooban oo qeybka barnaamijka saaki iyo dunida waana intaas u diyaar garooba qeybaha kale ee barnaamijka
waa hagaag intaas aynu ku dhaafno warkii kooban oo qeyb kaha barnaamijka saaki iyo dunida iminkana barnaamijka aynu sii gudagalno kulan lagaga hadlayay maalgashiga soomaaliya iyo sidii shaqo abuur loogu sameyn lahaa dhallinyarada ayaa lagu qabtay magaalada garowe ee caasimada puntland iyadoo kulankan ay ka qeyb galeen madax ka socda bangiga adduunka iyo weliba qaar ka mid a madaxda dowlad goboleedyada soomaaliya oo ku shiray magaalada garowe kulankan waxaa ka qeyb galay madaxweyne ku-xigeenka ahna kusimaha madaxweynaha puntland iyo wasiirka ganacsiga warshadaha puntland iyo mas-uuliyiin ka tirsan rugta ganacsiga haddaba wasiirka ganacsiga warshadaha puntland ayaa radio dalshir waxaa ugu waramay kulankaas iyo weliba waxyaabihii ka soo baxay bismillahi raxmaan raxiim waan idin salaamaya radio dalshir maanta sidaad la socoteen ba horta muddada waxaan wadnay horumarinta ganacsiga hadday noqon lahayd suuq geyn ama suuq helid badeecada puntland iyo hadday noqon lahayd kaabayaasha dhaqaalaha sida aeroboorada wadooyinka diyaarado yimaada oo iyaguna magaranaysaa ganacsi sameeya waxyaalahaas oo dhan baanu ku mashquulsanay muddada waxaan aada mahoydeen kalba maalin usbuucyo ka hor inaanu qooda world banki iyo iyo hay-adan dai ay aan aan magaranaysaa u furnay lacag dadka ay siinayaan oo ganacsiga lagu horumarinayo ganacsato hore u jirtay in loo ballaarinayo ganacsigoodii qolooyinkii world bankiga markaasaan haddana ku celino midi waxaa rabaa kaabayaasha dhaqaalaha oo fududeeyo ganacsiga inuu si fiican u shaqeeyo iyadana waxaan rabnaa oo ugu tagnay meelahoodii inaad wax ka qabataan baanu ku niri marka way yimaadeen maanta marka shirifka kulanka wuxuu ahaa hay-adan world bankiga Mhm.
iyo u s a oo bixinaya horumarinaya ganacsiga ee, soomaaliya oo dhan marka waxaa lagu qabtay aan ku guulaysanay puntland inay soomaaliya dhan marti geliso waxaa yimid rugta ganacsiga soomaaliya rugta ganacsiga jubbaland rugta ganacsiga ee, ee, maxaa la yidhahdaa su- ee, koonfur galbeed rugta ganacsiga galmudug iyo wasaaradda ganacsiga federaalka iyo wasaaradda ga- maaliyadda ee federaalka iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee federaalka ee saraakiil madax ka socoto dhammaantood ee, waxay ka soo qayb galeen barnaamijkaas lagu daafurayey ee, horumarinta ee, dhaqaalaha soomaaliya oo Waa gartay.
oo isugu jira dhinacii maaragtay kaabayaasha dhaqaalaha oo jidadkii aeroboorada iyo iyo maxaa la yidhaahdaa garaankii sidii qoladii horeba ay siinayeen dayman madcadayn maana waa deeq lacageed oo dadka lagu horumarinayo ganacsatada shirkadaha waa gartay marka maxaa ballan qaada marka kulanka intii uu socday laga sameeyey sidii shaqo abuur iyo weliba maalgashi wadanka loogu samaysan lahaa
Ee, haddii ma wadanka la maalgashado waxaa abuurmaya shaqa abuurmaysa haddii shaqa abuurantana ee da- waxaa imaanaya amni iyo iyo maxaa la yidhaahdaa deganaansho marka ee, hay-adahaas waxay balan qaadeen inay dhinaca beeraha dhinaca kalluunka dhinaca ee, xoolaha intaba ay wax ka qabanayaan ee, waxaana rugta ganacsiga puntland baa ee, ganacsatadoodan aan u xilsaarnay inay hogaamiso ee, waxaan diyaarinay u dhiibnay ee, maalgashiga puntland oo qoraala oo wasaaradda ganacsiga ee shiraha puntland ay diyaarisay oo dhinac walba taabanaya dhinacii xoolihii dhinacii ee, beerihii dhinacii kalluumaysiga dhinaca dalxiiska dhinaca maydiga iyo faleenka dhinacyadaas oo dhan aan u- magaranaysa u wada qornay ayaan u dhiibnay taasoo ay Waa meesha gartay.
ay- ay ka doortaanba ay ayay ka Waa maalgelin gartay.
jireen marka saddex iyadan oo kalena way soo raaceen oo kale oo iyaguna ee, wax- ee, maxaa la dhahaa ee, ka qabanaya dhinaca horumarinta dhaqaalaha marka eh, maalgashigaas sidee ayay marka dadku ay uga faa'iidaysan karaan goormaase lagu ballamay in si rasmiya loo bilaabo gaar ahaan dhaqaalaha bangiga Maalgashigu adduunka uu bixinayo waxay uga faa'iidaysan karaan saddex nooc nooc waxa weeye ee, dad shirkado ganacsata ah oo kuwa la abuuray iyo kuwa horeyba u jiray ah oo ee, project proposal ama qorshe intay soo gudbistaan loo maalgelinayo iyo sidoo kale looga faa'iidaysanaya waxa weeye markii la sameeyo kaarayaasha dhaqaalaha sida jidadka oo aan hadda u sheegnay wadooyinka isku xira puntland iyo wadooyinka puntland iyo dariskeeda isku xira dowladda etoobiya waxay rabtaa masalan kalluun bay rabtaa kalluunka ay rabto in lasoo kabtana cilmi iyo qalab u baahan yahay in la geeyana wabdi u baahan yahay marka labadaba u gudbina wax yidhahdeen wadadina waa samaynaynaa ee, maxaa la yidhaahdaa ee, baddiina iyo sidii wax loogala soo bixi lahaana waan ka kaalmaynaa marka taasna waxaa ka faa'iidaysanaya iyadana oo ummadii oo dhan reer puntland oo dhan baa ka faa'iidaysanaysa markii jeedka wax la waxiyo faa'iidada saddexaad waxa weeye shaqo abuur oo oo dadka ay dhalinyarada iyo ay dadka kalena ay shaqo keenaan marka saddexdaa nooc baa Waa laga gartay.
faa'iidaysanaya haatanna waxay furayaan horta tarkii soomaaliya oo dhan insha allahu in puntland laga furaan maanta ayaan isku soo isku isku raha waa gartay marka ee waxaa sidoo kale kulanka intii uu socday looga hadlay sidii ee bangiyada loo mideyn lahaa bal arrinta iyada sharxaad iga siiya iyadana waxaa ku jirtaa ee, si dhaqaalaha loo kobciyo in bunuugta waa laba laba barnaamij buu ahaa barnaamijka bunuugta iyo midayntoodu sayska labaad baan ka dhigaynaa si maanta aan furnay wuxuu ahaa sayskan ee, horumarinta ee, dhaqaalaha iyo ganacsatada laakiin tiise bunuugtu wawdana says kala wey marka bunuugtu waxa weeyaan in bankigu uu yeesho bunuugtu ay xiriir leeyihiin oo masalan ee, jeebkii transferinkiisii ee, siduu caadad u noqon lahayo loo loo damiinan lahayo maalgashi waaweyn uu u samayn karo markaas taan ka hordhici maayo qoyska labaad oon qabanayna noqonaya labadana gorowaal kan kalena gorowaa lagu qaban doona insha allah waa gartay marka in badan ee wakhtiyadan dambe waxaa soo badanayay in siyaasiyiintu in badan qaadi inay sameynayeen marka tan ee maxay uga duwan tahay ee goormaase si rasmi ah ee hawshan loo gudagali karaa oo dadweynuhu ay ka faa'iidaysan karaan horta ee, marka daraasad la geeyo marka baahidaadii iyo ee, ee, wadankaadu wuxuu yahay aada gudbisid oo aad adduunyada u geysid waxaa xigta inay soo jawaabto markay soo jawaabtona wixii aad horay ugu gorgortay practical loogu gudbo kadibna dadkii hawshaas qaban lahaa aad ku wareejisay dawladdu siyaasadeedu taas weeye waxa weeyaan waa gudbinay adduunyadii baan u geynay puntland waa noo soo jawaabeen waa yimaadeen markaasaanu tusnay wixii aanu qoraalka ugu gudbinay waxa ka jira markay ku qanceenna ganacsatadii iyo shirkadihii iyo hay-adihii ay tusaysa baan ku wareejinay waxaan rajaynaynaa sida ugu dhaqsaad badan saddex hay-adood oo labada hay-adood aan kuu sheegay la socdo oo yaryara saddexduba waxay ka markiiba lahaayeen haddaanu bilaabaynaa haylo kuwa waaweyn laftooda waxay yidhaahdeen insha allah sida usbuucan soo socda waxaa laga yaabaa xasiisyadii iyo buqsooyinkii iyo wixii inay qaataan usbuucan hadda soo socda oo xasiisyadii ka furtaan wadanka oo dhalinyaradii u shaqayn lahayd ay shaqay shaqaystaan waxaa farxad ahayd waftigu inta badan inuu kasoo degay boosaaso shalab akrikii waxay soo drive gareeyeen ilaa boosaaso ilaa garowe waxay maanta ka sheegeen inaanaan moodayn meel soomaaliya ka mida ayaa saan amniga uga jiraa inaanaan moodayn waa soo baahnay mar hore inaan ilaanay ahayd intaas ayay maanta lahayd marka waxayna jeenaynaa haddii ilaahay bilaabo inahay ayaga waaweyn iyo kuwa yamara ku sheegaya intuba inay xasibanka fustaan hawshana dadbay u bilaabaan insha allah ugu dambeyntii marka dhaqaalaha puntland oo kale loogu talagalay ama aada dalbateen ilaa imis ayay gaaraysaa
wallaahi lama lama cadilin dhaqaalaha qolada khaniiniinta iyada ah iyo shirka runta ganacsiga iyo khudaro la qorayo ayaa samaynaya waa dee barnaamijku laakiin wuxuu isugu jiraa jirad oo la samaynayo wuxuu isugu jiraa warshado wuxuu isugu jiraa maxay dhahaa deeyo qolada kalluumaysatada waxyaalahan ugu dila waxaa kamid ah meelo maxaa dhahaa xoolaha lagu kaydiyo oo lagu xanaaneeyo intay safarka dheer ay warageli lahaayeen marka mashaariic badan baan ugu korkornay oo kala duwan iyagoo ku xirantaysa
cabdiweli xirsi cabdulle indhaguran wasiirka ganacsiga warshadaha puntland ayuu kaasi ahaa wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare puntland abshir aw yuusuf ciise ayaa waraysi uu siiyey radio dalger waxa uu ka warbixiyey safar dhowaan uu ku tegay qaar ka tirsan gobollada karkaar bari iyo qaybo ka mid a gobolka nugaal waxaana wasiirka uu sheegay inuu booqday dhammaan xarumaha waxbarashada gobolladaasi oo uu sheegay inuu u kurgalay sida waxbarashadu ay u socoto weriye cabdixakiin xuseen ayuuna ugu waramay garowe
safarkii aan safarkaas wuxuu ku salaysnaa runtii annaga waxa weeye aada iyo aad bay iskuulladu u badan yihiin wasaaradda waxbarashadii waxaa weeye cilmiga amase waxbarashada in la ballaariyo oo miyi iyo magaaloba la geeyo tuulo iyo magaalo weynba la gaarhsiiyo melalaali meeshii arday yar yara ama caruur ay joogto maca dadka waaweyn in wax la gaarhsiiyo marka runtii wuxuu ahaa intii hore oo anigu haddeer aan joogay dhul badan baan lagu kala bixiyey haylaan oo kale iyo sanaag iyo nugaal oo qaybo ka mid ahayd bayri harsan yihiin iyo mudug dhammaan dhulka waa marmaray laakiin dhulka maaragtay runtii ii dhinnaa waxay ahayd dhulkaas bari iyo bari iyo karkaar iyo intaas maaragtay sii rogan bay ahayd marka waxay ahayd inaanu isheeda kusoo wada aragno meel waliba oo wax ka socdaanba aanu soo aragno oo hubinno habsamidii loogu talagalay tacliinta inay ka socoto dugsiyada kornintoodii kuwa cusub dhisidoodii kuwa magarta dayacta maarta dayactirkoodii tacliinta habka u socoto waxaasoo dhan inaan u kuurgallo soo eegegno bay insha allah ahayd wasiir waxaa jiray mashruuc dhowaan ee wasaaradda ay hirgelinayso oo dhismayaal badan oo soddon iskuul gaaraya xaggee marayaa hawshaas hawshaasu runtii mashruuca noogu fiicnaa buu ahaa muddo badan waxaanu ku taamaynay runtii muddo badan baan waxaanu ku taamaynay in inta badda usii jeeda wax laga dhiso waayo waxaa moodaa dadku inuu badda ka soo xagga kan maaratay beriga usoo usoo aaday marka muddo badan baanu daba joognay in dhulka badda ah tacliinta aada iyo aada loo geeyo waayo dee dhulkaa badda waa baddii ugu weyneed baanu leenahay dadka ugu badan baa degan dhul xadaarad libu ahaa marka in maaragtay berrigii loo soo foqo annagoo taa ka duulayna dad yar yar oo dhallinyaro oo badani ay dhulka ku baahsan tahay mashruuc marka fiican baanu helay oo saddex iyo soddon iskuulah jariiban garacad ilaa laas qora inta ka dhexaysaanu ka dhisaynaa haddaa la bilaabayaa meel marka runtii intaa haddii la dhiso waxaan markaas runtii aanu aanu aada iyo aada ugu farxi doonaa dhismayaashaas markay dhacaan in dhallinyarada baddaa iyo intaas xeebaha usii jeeda oo dhan runtii ay iskuulla ku filan helaan oo gabar iyo wiilba runtii tacliintay u baahnaayeen ay ka helaan insha allah dhowaan baana la bilaabaya arrintaas waana mashruuci runtii noogu weynaa weeye wasiir mashaariicdan soddon iyo saddex iskuol dabcan e, waa howl culus markaa fiirisid yaa wasaaradda ka taageeraya ma dowladda puntland bay ku eg tahay oo dhisaysa puntland ha isku tashata iyo madaxweynehu ku dhawaaqay dabcan iskuulo badan lagu dhisay meelo badan wasaaradda yaa ka taageeraya ma cid kaloo gacan siinaysaa jirta aad baad umahadsan tahay horta puntland ay isku tashato runtii waa baaqaas waa baaq aad u weyn dhulkaanu soo maraynay waad yaabaysaa magaalooyin baad arkaysa dadku intuu isku tashaday aad yaabaysaa waxay qabsadeen soo maarta biyogelin hadday tahay haddii dhulkii oo magaraysaa ay nadaafad ay u sameeyeen hadday degaanka ilaalintiisii sababto waataad aragtay dhulkii dad baa xaalufiyey oo dhirta iska jaray waxba u garanayn marka runtii ilaalinta maaragtay degaanka hadday noqoto aad iyo aad dadkii magaraysaa waaweynaa oo iyaga naftooda magaranaysa ay waxbarasho iyo maaragtay soo wata marka hadeer mashaariicatan waxaa jirta dee hay-ado maarata runtii wasaaradda waxbarashada gacan siiya hay-adahaasaa runtii maaratay ay u badan yihiin iskuuladatan hadeer maaratay la dhisaayo waayo waxaa jira maaratay saddex iyo soddonka iskuol hay-adihii awalba maarata wasaarada waxbarashada maaratay saaxiibka la ahaa wax dhisi jiray ayay u badan yihiin insha allah waayay wasiir waxaa dhow sanad dugsiyeedkii oo haatan muddo bila ay ka harsan yihiin waxaa jirtay dhowaan in midowda yurub oo wasaaradda waxbarashada ka taageeri jiray dhinaca waxbarashada tacliinta sare in ay kharashkii ay dhimeen xiriir daba mala samayseen midowda yurub hay-ado kale booskii ma buuxiyeen xaggee wax maraya arrintaas daa faahfaahin ka bixisa waa run horta runtii bani aadmiga horta ilaahay baa maaratay baahidiisa dabooli kara laakiin haddaad hay-ado iyo inta badan aad sidaad weligaa ayaa wax ku siinaya horta runtii in qofku ka xoroobo weeye oo puntland isku tashato marka laleeyahy waxa weeye shacabku isagaa isku tashaday iskuullada ugu badan wey bay puntland leedahay runtii waayo markaad socotid baadna arkaysaa tuulo iyo meel waliba iskuul baa ka dhisan runtii waxa weye dadweynaha ayaa sharaf leh baa ka qayb qaatay maamul iyo iyo dowlad iyo shacabba dadku wa isku isku isku filaadeen runtii waa run iyudu runtii mudday nala soo waday aan yarayn laakiin hadeer waxa weeye way ka baxday waataad ogeed berigii dhoweyd iyadoo ka baxday runtii oo waxaan u malanayaa wax yar baa baa ka harsanaabay sanadkii dhoweyd ba hadeer hadeer dhamaatay laakiin wasaaradda howlo badan bay ugu jirtaa runtii inay iskuuladeeda maaratay iyo imtixaamadeeda iyo insha allah ay dadkii dadweynaheeda la kaashato marka ma iilanayso insha allah berigii dhoweydba waataad arkay sida fiican ay maaragtay ay uhirgashay weliba ardadu sanadkii sanadkii dhoweyd bay u badnayd sanadkan waa kasii badan tahay insha allah taasuna waxa weeye waa laga kasoo kabanaya ilaahid abshir aw yuusuf ciise wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare puntland ayuu kaasi ahaa guddiga doorashooyinka qaranka soomaaliya ayaa mas-uuliyiin sare oo ka socda waxa ay soo gaareen magaalada garowe caasimada puntland iyagoo kormeer ku sameynaya qaabka ay u socoto doorashada xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya haddaba guddiga ayaa xalay shir jaraa-id waxay ku qabteen magaalada garowe caasimada puntland kadib kulan ay la yeesheen guddiga doorashooyinka heer federaal cabdixakiin xuseen xasan ayaa qodobkan inoo faahfaahinaya magaalada garowe ee caasimadda puntland oo lagu wado inay maalmo kabacdi ka bilaabato doorashada xildhibaanada aqalka hoose ayaa waxaa hadda ku sugan magaalada garowe xubno ka mida guddiga doorashada dadban ee soomaaliya kuwaasi oo maamul goboleedyada indha-indhaynayey sida ay u socoto shaqada guddiga doorashada iyaga oo kaashanaya guddiga heer gobol ee puntland waxa ay shir jaraa'id ku qabteen xarunta uu guddiga ka degan yahay magaalada garowe xogayaha guddiga doorashada dadban ee soomaaliya maxamed kaynaan oo warbaahinta ugu horreyntii la hadlay ayaa sheegay akhyaari waxaa u nimi annagoo badan ayaa inta waxaa u nimi safaro aan ku maraynay dhammaan deegaan doorashooyinka ka dhacaya doorashooyinka ay ka dhacayaan waddanka waxaan tagnay kismaayo oo runtii aad shaqo wanaagsan u hayay waxaan tagnay baydhabo sidoo kale dabcan puntlandna hooyada federaalka iyadana waxaa meesha nooga muuqda dee hooyanimaa nooga muuqata inay diyaar yihiin marka aad baa ugu mahad celinayna waxaa ila jooga guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban ee dowladda puntland nabadoon khaliif awcali waxaa kaloo ila socday oo guddiga nala socday ku jira waa badan ilaa ay toddoba qof a aheen guddoomiye ku-xigeenka guddiga heer federaal deeqa yaasiin wasiir korsheel iyo wasiir burhaan waa sii joogeen dabcan asxaab kale waa nala socotaa oo badan wixii aan u nimi afar arrimood ayaa ugu weynaa kow inaa eegno meelihii doorashooyinka lagu qabanaya inay diyaar yihiin xarumihii lagu codaynaya inay diyaar yihiin runtii diyaar garow fiican a ka muuqdo oo aan maanta oo dhan wakti soo gelinay waxaan eegayna oo kale sida la iskugu diyaariyey in la diiwaangeliyo ergaday wax dooran lahayd hawsha iyadan si wanaagsan ay u socotaa aada baan guddoomiye kaaga mahad celinaya mar labaad hool wacan baa wataan waxaa kaloo aan eegeynay diiwaangelintii isu diyaarintii musharaxiinta meeshay maraysa iyadana si fiican ayay u socotaa runtii marka waxaan rabaa inaan marlabaad caddeeyo oo aan u mahad celiyo guddoomiyaha intaanan siinin ka hor meeshana ay diyaargarow wanaagsan ka muuqan tahay ee ka muuqato ama dhinac amni ha ahaato ama dhinac farsamo marka aad iyo aad ayay ugu mahadsan yihiin guddiga gudoomiyaha guddiga doorashada dadban iyo heer gobol puntland oo isna hadlay waxa uu guddiga warbixin ka siiyey halka ay wax u marayaan isagoo uu sheegay inay dhowaan ay xarayn doonaan ergooyinka labiyo toban kursi oo lagu tartami doono salaanka bacdi aada iyo aad baan usoo dhaweyneynaa wafdiga noo yimi oo ilaa mar hore aanu wada soconnay oo shirar dhowra aanu gallay oo dhul badan aanu soo maray oo loo diyaariyey doorashooyinka mahad ka bacdi waxa weeye waxaan u malaynayaa hawshoodiiba iska sii wadan doonaan halkan waxaan rabaa inaan ka sheego ka caddeeyo annagu waxaanu ku jiray u diyaargarowga sidii loo soo saari lahaa aqalkii hoose laba kun iyo lix iyo tobanka federaalka ee xildhibaanadii ka qaybgeli lahaa oo kuraasta ay puntland ku lahayd ay ahayd soddon iyo toddoba kursi taasoo labiiyo toban ka mid ah aan dalabnay dadkii oo hadda waxna jidka kusoo jiraan waxna yimaadeen hawshaasi sidii loogu talagalay ama aan u qorshaynay bay u socotaa waxaanuna ku rajo weynahay insha allahu si deg dega inay hawshaasi usoo afjarmi doonto u dhammaan doonto dhammaan waxaan ku wargelinaynaa dadka arrintaasi ay khusayso hadday tahay ergo hadday tahay odayaal dhaqameed hawshaas qayb ka ahaa inay ergada soo xereeyaan hadday tahay qaybta guddiga amniga dhammaantood inay hawshii socoto oo ay sidii loogu talagalay u socoto wax isbedelay iyo wax kalena ayan jirin intaasaan rabaa inaan xaqiijiyo aad iyo aad baa u salaaman tihiin wada shaqayn wacan wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhanka kale wariyaasha ayaa su-aalo weydiiyey xogayaha guddiga doorashada daddan ee soomaaliya maxamed kaynaan waxaana wax laga weydiiyey warqad ay soo saareen guddiga xalinta khilaafaadka heer gobol isagoo sheegay inaysan waxba kala socon iyagu balse wixii qaldama ay isla eegi doonaan waxa way annaga dib u dhac ama arrin noocaas ama isbeddel oo aan annagu samaynay ma jiro arrinkaasna dee annaga maaragtay haddii loo baahdo yeeli karno marka isbeddel noocaasa ma jiro hawshaasna siduu idiin sheegay guddoomiyaha hawshiina guddoomiye sidiinii ayay ahaanaysaa wax isbeddela ma jiro insha allah fiiri waxaa weye guddiyada waxaa ka dhexeeya shaqooyin runtii wanaagsan wax dhib ah oo jirana ma leh laakiin dhammaantood waxay leeyihiin jibaad shaqay leeyihiin oo ka soo baxay nolosha waxaana ku cad guddi kasta hawsha laga rabo marka haddii wax la joojinayo oo ama wax dib loo dhigayo waxaa howlahaas iska leh guddiga hirgelinka doorashooyinka dadban heer federaal marka taas sidaas ayay ahaanaysaa maarata wax wax dhib oo weyna ma jiro insha allah habraacyaa arrimaha ka diyaarsan waxaan runtii idinku boorinaya idinkana inaad dhammaantiin wada aragtaan marka ciddii cabasho qabto oo ergo ah ama madax dhaqameedku waxay u tegayaan guddiga heer dowlad goboleed ayay u tegayaan guddoomiyahana waa joogaa kadibna wixii ay xalin waayaan dee dabcan guddiga heer federaal ayuu u imaan doonaa wixii halkaa laga xelin waayana dee dabcan waa waa waa la arki doonaa marka isbar barbaryaac ka jira malaha marka waa habraac ayaa ka degsan habraacasaas wey waa waa in waa in guddiga dowlad heer dowlad goboleedka ay u tagaan wixii cabashooyin oo jira ayaa xalinay wixii xalin waaya annagaa ka warqabeen waa la xalinaynaa markaa kadib ayaa la eegayaa doorashada soomaaliya ayaa haatan gashay marxalad adag iyadoo ay soo badanayso cabashada laga muujinayo sida ay wax u socdaan oo xataa ay beesha caalamku ay walaac ka muujisay cabdixakiin xuseen xasan raadiyo daljir garowe
aada u mahadsan yahay cabdixakiin xuseen xasan oo qodobkaas inala socodsiinayey dhowaan ayaa ciidamada etoobiya waxay ka baxeen qaar ka mid a deegaanada ay gacanta ku hayeen ee koonfurta iyo bartamaha soomaaliya taas oo sababtay in deegaanadaasi ay dib ula wareegaan ururka al-shabaab waxaana arrintaas sidoo kale ka hadlay qaar ka mid dadka deegaanadaasi oo sheegay in dhibaatooyin ay deegaanadaasi ay xilligan soo wajahday haddaba xildhibaan maxamed cumar dalxa waa guddoomiye ku-xigeenka guddiga baarlamaanka wakhtigiisi uu dhammaaday ee soomaaliya waxaana raadiyo dalajira ugu waramay saameynta ay arrintaasi keentay
annaga maanta aan horta soo bixitaan ciidan amisom dalkuu doon ha ahaadee wax bilow ah maaha danasaan kuu sheegay horey shabeellooyinka ayaa ciidamo sidaas oo kale ee maaragtay oga soo baxeen afgooyadan hadda maanta ee beri dhowey weerarka ay kusoo ekeysiiyeen qolyahaasi waxaad moodaa inay maaragtay saldhig muhiim ay ku lahaayeen ciidamada amisom oo ay maanta markii ay soo baneeyeenna kuwii dowladana kasoo dhinac baneeyeen inay maanta dowladda ay ku weyday kolkiiba sideetan maanta melihi ay gacanta dowladdu ay iyadu maarata gobolka shabeellaha hoose iyada ay ku maamuleysay maantana sidoo kale meelo kale ayaa iyagana aan ka baxsanayn ee maaragtay maaha keliya maanta ebakool ama baay meelaha laga soo baxay ethoobiyaanka xataa sidaas oo kale ayay burundi oga soo baxay maaragtay markii iyagu laftirkooda weerar lagu ekeysiiyey meeshii maaragtay leebo iyo maaragtay dhammaan maaragtay lol maaragtay aanan hadda sheekada tan ee aanan nagu cusbayn ee ay ahayd mid iska soo noq noqotay laakiin xadiidka wuxuu leeyahay laa yuldab lmu'minu maratayn min juxrin waaxid ninka mu'minka ah hal god maaha in laba jeer laga wada qaniino haddii maray iyo sidaan oo kale ay baxday ama maaragtay gobolada ha noqdana ama koonfureed ama maaragtay bartamaha ama meeshii kale amisom ay ka howlgalaan dowlad soomaaliyed waxaa loo baahan yahay inay tallaabo qaado oo islamarkaana arrimahaasi iyadu ay u dhabagasho waxa maaragtay arrintaasi salka ay ku hayso maanta ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed waxaan ognahay ciidan saaran cunaqabateen oo aan hub intii loo baahdo ee dowladda soomaaliyeed awood aanan u lahayn inay iyada maaragtay ay ku hubayso inay yihiin oo aan maanta heli karin awood inay maaragtay ciidamada eerka helo taro oo ku dagaalamaya inay maaragtay ay helaan inay maaragtay goonyaha dheereeya ee maraakiibta ee dadaha maaragtay isaga goosha maaragtay ina ay dowladeen inay hesho cunaqabateen baa ka saaran gantaalaha daadheer iyo madaafiicda kufuta xoogooda dowladeena soomaaliyeed maanta heedia armiska waxaa ka saaran cunaqabateen ciidamadeeni ayaa laftirkooda cunaqabateen kale waxay ka saaran tahay dhaqaalaha oo mushaharooyinkoodii baanan si joogta ah iyo daryeel aanan u helaynin waxaan ognahay in hadda ee raashinkii xataa iyaga ee la siin jiray inay dowladihii bixin jiray inay hoos u dhigeen oo ay goosteen maaragtay qayb aanan looga maarmin maaragtay ama inay helaan runtii anoo ku ammaanay ciidanka qalabka soomaaliya rofeor daalxa ayuu kaasi ahaa qeybaha dambe barnaamijka ayaynu dhegeystayaal kusii shaqeynaa iyadoo soomaaliya xilligan lagu guda jiro wakti kala guur ah oo doorasho loo diyaar garoowayo ayaa haddana waxaa jira beelo iyagu ka cabanaya in aanay helin xubnihii ay filayeen inay ku yeeshaan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya u ka kooban yahay haddaba garaad cabdulaahi maxamed dacar iyo asiin cali xuseen ayaa warbaahinta u akhriyey baaq arrintaas ay ka soo saareen
beesha guul harti waxay degtaa degmada caluule bay u badan tahay ama xooggeedu tahay caluule waa saddex minishiibiyo waa bareeda waa caluule waa murcanyo saddex minishibiyona haddaad aragto waa saddex degmo walaalayaal anigu waxaan ahay akhyaartii puntland dhistay oo ifkaas shiday raggaygina cidi kama noola wax yar baa ka sii warig leh waxaan dhashay afartankiiyo labadii waxay taariikhdu ku gidhaa ilaa toddobaatan iyo afar toddobaatan iyo shan intaas waxaan ka talinayay sabaka talis baanahay rugcaddaa baanahay oday baanahay maadiga iyo diintaba labadaba maxamediyahaba waxbaan kaa qaarin waxaan ka hadlaynaa beeshu ka cab- ka cabasho maahi waa ka hadlaysaa awood qoobsiga la qaybsaday ilaa aqal sare ilaa aqal hoose oo beeshii laga tegey maxaa looga maadamay oo looga tegey s- aan ilowsha ahayn bareere cada askarta la qoraayo waxaa la yidhi wax kuma lihidin ergada ka qaybgelaysa federaalka wax kuma lihidin ceelka rag baa darsanaya rag dadka docda ka tuursan oo ooman baa reerku yahay sidaasna ilaahayna ma garan caalimkuna ma garan waan ogahay dadka cadaali ilaahba ah ee, dalka waa la kala badsadaa laakiin waa ka qatarow oo afxirow haddii ilaahayna ma garan adduunkana weligeyba kama soo joogin tan maanta ka taagan puntland waxaan leenahay wuxuu yidhi sasa beena madal saadamaa amase saakuuna xusulkaaga soo lees tashiga badow sharcaynaayo waxaad moodaa raggii wax qaybin jiray oo qorshaha dalka iyo dadkaba haddee midna waaba tageen oo naaba kasii dawawelirgle waxaan leeyahay anigu waa ka baxayaa akhyaartii bay la socotaa ee annagu aqalka saraana oo soo saxiixay muran kuma jidho ilaa beeldaaji ilaa iyo garaado waana loo soo saxiixay markii dowladda federaalka la dhisay ilaah iyo islaamba waa ka warqabaan aqalkaasaanu marti u nahay waanu inaanu xellaa ooyu meesha caalimka federaalka oo hawsha ka dameeya xaq darrada ah intaba waxaan leenahay ha laga fogaado annagu ha laga fogaado oo cadaaladda ha lagu soo dhowaado waa ka baxay Ya. madaxweyne cabdiweli gaas iyo madaxweyne ku-xigeenka cumar camey waxaan leenahay haddii raqba waa ku rageed raqba waa ku rageed saguulle inaad ilowdaan oo tidhaan bartira boogga kuma jiro raqba waa ku rageed waana idinka daba joognaa hadda ilaahna waynu kula xisaabtamayaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
marka idin bayaanka akrinaysaan ibn hebel bayaankan wuxuu bayaankan wuxuu u qoran yahay sida tan
anigoo ku hadlaaya beesha geesa guule guularti waxaana halkan ka akhriyayaa bayaan ay soo saartay beesha guularti bismi illaahi raxmaani raxiim dowladda puntland ee soomaaliya ku madaxweynaha dowlad goboleedka puntland ku madaxweynaha ku-xigeenka puntland og guddoomiyaha baarlamaanka puntland og isimada puntland og beesha caalamiga ah ujeeddo beesha goosagowle oo ka had oo ka hadlaysa cadaalad darrada lix iyo toban jirsatay beesha goosagowle oo ka mid ah toddobada hartiga ah iyadoo ka mid ahayd asaasayaashii puntland kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo sideedii iyadoo aysan xubin ka haysan golaha baarlamaanka ee federaalka ah golaha baarlamaanka ee puntland wasiirada puntland iyo garsoorka iyo aqalka sare oo aan xubin laga siin waa wa- taasoo aan waafaqsanayn diinta islaamka shuruucda caalamiga ah iyo heshiiskii puntland lagu dhisay kun ahaa dulmi cadaalad darro iyo garsoor la-aan sidaas darteed nabadoonnada waxgaradka culimada aqoon-yahanka dhallinyarada haweenka iyo qurba joogta oo kale jooga boosaaso caluula baargaal waxay u sheegayaan isimada puntland oo ku bahoobay puntland inay ka tirsanayaan dowladda puntland dulmi iyo cadaalad darro iyo garsoor la-aan sidaas darteed madaxweynaha puntland waa ku waa inuu noo caddeeyaa inaanan xuquuq ku lahayn puntland iyo in kale taa waxaan ka sugaynaa jawaab labadaasaan jawaab ka sugay inaan ku leenahay iyo inaanan ku lahayn jawaab degdega ayaan ka sugaynaa magacyada waana baaba'aa ilaahay waxaa adduunyada ku hadhay ku hadha oo adduunyada ku hadha waa cadaaladda waxaan u sheegaynaa anigoo ku hadlaya magaca geesa guulle in cadaalad darro nala ku sameeyey ya taasna waxa weeye ha ka soo jawaabo raxiim anigii waa ku soo noqday oo ayidaaya hadalladaas bayaankaa aniga oo ayidaaya
qaybaha dambe barnaamijka saakii dunida ayaa lasoo gaaray gaar ahaan goorihii aan idiin soo gudbin jirnay xubnihii wargeysyada caalamka iyo cayaaraha oo barnaamij qayb ka ah aynu ku horeyno xubinta wargeysyada caalamka iyo waxay qoreen xuseen madar
kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinta wargeysyada ee barnaamijka saakii dunida inta badan waxa aynu ku soo qaadannaa waxyaabihii ugu dambeeyey ee ay qoreen wargeysyada caalamka iyo kuwa soomaaliya aan ku hormaro wargeyska wol bress wargeyska ayaa boggiisa hore ku daabacay dalka baraaziil oo dadka lagu dilo ay ka badan yihiin dalalka ay colaaduhu ka jiraan hay-adda ka hortagga rabshadaha ayaa waxa ay sheegtay in dalka baraaziil sannadkan lagu dilay kumanaan kun oo qof taasoo xitaa ka sara martay inta lagu dilay dagaalada waddanka siiriya baliiska dalkaasi ayaa dilay in ka badan saddex kun iyo saddex boqol oo qof sannadkii labada kun iyo shan iyo tobankii ama qiyaastii sagaal qof maalin kasta guddiga ammaanka dadweynaha waddanka baraaziil ayaa wargeyska waxay u sheegeen in in ka badan konton iyo siddeed kun oo qof lagu dilay labada kun iyo shan iyo tobankii taasoo hoos uga dhacday hal dhibic labo boqolkiiba marka loo eego sanadkii ka horreeyey guud ahaan xaddiga dhimashada ayaa ka sara martay dadka lagu laayay dagaalada sokeeye ee waddanka suuriya oo qiyaastii ay ku dhinteen ku dhowaad konton iyo shan kun oo qof labada kun iyo shan iyo tobankii sida ka muuqata tirikoobyadii ay daabacday hay-adda ilaalada xuquuqda aadanaha ee waddanka siiriya ee fadhigeedu yahay waddankaasi u k si kastaba ha ahaatee dalka baraaziil ayaa waxaa ku nool sagaal jeer in ka badan dadka waddankaasi suuriya markanna waa wargeyska daily medior wargeyska ayaa boggiisa hore ku daabacay hay-adda yunisef oo boqolaal carruur ah ka soo sii daysay ciidamada waddanka naijeeriya qaramada midoobay ayaa waxa ay wadahadal ku dhammeeyeen in la sii daayo ku dhowaad sagaal boqol oo carruur ah oo u xirnaa milatariga iyo ciidamada ammaanka waddanka naijeeriya kadib markii ay dib uga qabsadeen dhul ballaaran kooxda booka xaraam sida uu wargeyska u sheegay sarkaal sare oo ka tirsan hay-addaasi carruur tiradooda ay gaarayso siddeed boqol toddobaatan iyo lix ayaa lagu hayay saldhigga magaalada midaguuri sida ay xaqiijiyeen yunisef kadib markii ay booqdeen magaaladaasi ku taalla waqooyi bari ee waddankaasi weli lama caddaynin muddada halkaasi lagu hayay carruurtan laakiin ciidanka ayaa si joogtaha u xidha dadka rayidka ah ee ku nool deegaanada laga saaray kooxda booka xaraam kuwa looga shakisan yahay inay wax xidhiir ah la leeyihiin howlgallada xagjirka ah ee kooxdaasi boko xaaraam xubintii wargeysyadana dhegaystayaal waa naga intaa
xubintii xigta waa cayaaraha cabdiraxmaan yamani ayaana inala socodsiinaya
kusoo dhawaada xubintii isboortiga ee barnaamijka saaka iyo dunida kulamo ka tirsanaa tartanka champion liaga heerka gurubyada ayaa la ciyaaray gruub e ayaa kulamo laga ciyaaray nadiga baris san german ayaa laba iyo hal waxay uga badiyeen nadiga basel halka arsenaal laba gool oo lagala horumaray ay ku bedeleen saddex iyo labo ciyaartaasi ayaa guud ahaan kusoo dhammaatay saddex iyo labo oo arsenaal ay guusha ku raacday gruubina nadiga bisigtas iyo esasnabuli ayaa ciyaartooda lasoo horumariyey waxaana ay ku kala baxeen hal iyo hal halka bamfika ay gool hal iyo eber ka gaadhay naadiga demono kef ciyaarta ugu xiisaha badan waxa ay ahayd group c kulanka barcelona iyo naadiga manchester city city oo markii hore cam new afar iyo eber looga soo badiyey ayaa waxa ay markan ku badisay saddex iyo hal inkastoo barcelona goolka ay la hormartay ciyaar wanaagsan oo qaybtii dambe ay soo bandhigtay manchester city ayaa saaciday inay ku badiso saddex iyo hal guardiola ayaa taariikhda markii ugu horreysay kooxdiisii hore barcelona guulintaasi le ka gaara barcelona ayaa markaasi waxay u muuqatay in ay faa'iido weli sii qabtay maadaama aan golosha intaasi looga badinin kadib ciyaar wanaagsan oo qaybtii dambe ay soo bandhigeen ciyaartoyda kooxda manchester city ciyaaryahan kevin debron ayaa ciyaarta si wanaagsan uga dhex muuqday ciyaaryahan egle gundogan ayaana isagoo waxa uu ka mid ahaa ciyaartoyda kooxda barcelona aysan ka filanaynin inuu labadaasi gool dhalin karo gurubdhiina atletico madrid ayaa laba iyo hal f c rostof uga badisay halka bayerna gool lagala hormaray ay laba ku bedeshay oo ku badisay laba iyo hal b s b endofin ayay uga badisay caawana kulamada la ciyaari doono group e waxay noqon doonaan monoko iyo siska moscow tottenham iyo bayer liverkusen group efna brusia dirtimud iyo nadiga sporti lisbon ayaa wada ballansan liga warsow iyo real madrid group jina f c copenhagen iyo leicester city borto iyo nadiga club bruge group hejna nadiga yuventus ayaa soo dhoweyn doona leon halka sevilia ay soo dhoweyn doonto nadiga demono zergeb
guud ahaan barnaamijka saakii dunida intaas ayna kusoo qodobkaas ayaa ugu dambeeyey waxaa idinkaga imaanayay xarunta daljir ee boosaaso anigoo maxamuud cabdi ibraahin ayaa idinla socodsinaya barnaamijkan mid lamida intaynu dhegaystayaal ku kulmi doonno sidaasyo nabadgelyo